iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee luukos wuxuu u yeedhay xertiisii u horraysay intii dadkii oo dhan isku soo cidhiidhiyeen inay hadalkii ilaah maqlaan ayuu is ag taagay badda genesaret oo wuxuu arkay laba dooniyood oo badda ag taal laakiin kalluumaystayaashii waa ka degeen oo shabagyadoodii ayay maydhayeen markaasuu fuulay dooniyihii middood oo simoon lahaa wuxuuna ka baryey inuu in yar dhulka ka durkiyo markaasuu fadhiistay oo dadkii wax ka dhex baray doonnidii goortuu hadalkii dhammeeyey ayuu simoon ku yidhi meesha biyaha u dheergee oo shabagyadiinna ku dejiya si aad kalluun u heshaan simoon baa u jawaabay oo ku yidhi macallimow xalay oo dhan ayaannu hawshoonnay waxbana ma aannu qaban laakiin hadalkaaga dartii shabagyada waan dejinayaa goortay waxaas yeeleen waxay ku qabteen kalluun tiro badan shabagyadooduna way kala dillaaci gaadheen markaasay u gacan haadiyeen wehelladoodii doonnida kale ku jiray inay yimaadaan oo caawiyaan wayna yimaadeen oo waxay buuxiyeen labadii dooniyood sidaa darteed ayay u dhowaadeen inay degaan laakiin simoon butrus goortu waxaas arkay ayuu ciise jilbihiisa isku tuuray oo wuxuu ku yidhi sayidow waxaan ahay nin dembi leh ee iga tag maxaa yeelay isaga iyo kuwii la jirayba waxay la yaabeen kalluunkii badnaa oo ay qabteen sidoo kalena waxaa la yaabay yacquub iyo yoxanaa oo wiilashiisa beddi ahaa kuwii wehello simoon la ahaa ciisena wuxuu simoon ku yidhi habaqin hadda iyo hadhowba dad baad jillaabi doontaa markay dooniyahoodii dhulkii geeyeen ayay wax walba ka tageen markaasay raaceen isaga baraslihii la bogsiiyey goortuu magaalooyinka middood ku jiray waxaa la arkay nin baras miidhan ah isaguna markuu ciise arkay wejigiisuu dhulka dhigay oo ka baryey isagoo leh sayidow haddaad doonaysid waa i daahirin kartaa oo intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi waa doonayaa ee daahirsanow oo kolkiiba baraskii waa ka baxay markaasuu ku amray ninnaha u sheegin laakiin jidkaaga mar oo wadaadka istus waxaad daahirsanaantaada u bixisaa wixii muuse amray marag iyaga ha u ahaatee laakiin weliba warkii isaga ku saabsanaa ayaa sii fiday oo dad aad u badan ayaa u yimid inay maqlaan iyo in bukaankooda laga bogsiiyo markaasuu intuu ku noqday meele cidla ah ku tukaday curyaankii la bogsiiyey maalmahaas middood waxaa dhacay inuu wax barayey oo halkaasna waxaa ag fadhiyey qaar farrisiinta iyo maclimadii sharciga ah oo ka yimid magaalo walba oo galiili iyo yuhuudiya iyo yeruusaalem xoogga rabbiguna waa la jiray isaga si uu u bogsiiyo kuwa buka markaasaa niman waxay sariir ku soo qaadeen nin curyaan ah waxayna doonayeen inay gudaha geliyaan oo hortiisa dhigaan markay heli waayeen meel ay ka geliyaan dadkii badnaa aawadiis ayay guriga dushiisa fuuleen oo saqafka ayay ka dusiyeen isaga iyo sariirtiisii oo ay dhex dhigeen ciise hortiisa goortuu rumaysadkoodii arkay ayuu ku yidhi nin yahow dembiyadaadu waa kaa cafiyan yihiin markaasaa culimmadii iyo farrisiintii waxay bilaabeen inay fikiraan iyagoo leh ayuu yahay kan caytamayaa ayaa dembiye cafiyi kara ilaah keliya maahee laakiin ciise goortuu fikraddoodii gartay ayuu u jawaabay oo ku yidhi maxaad qalbiyadiinna uga fikiraysaan iyomaa hawl yar in la yidhaahdo dembiyadaadu waa ka cafiyan yihiin ama in la yidhaahdo kac oo soco laakiin si aad ku garataan in wiilka aadanuhu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi waxaan kugu leeyahay kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag kolkiiba hortood ayuu kacay oo qaatay wixii uu ku jiifay oo gurigiisa tegay isagoo ilaah ammaanaya markaasay wada yaabeen oo ilaah ammaaneen aad bayna u baqeen oo waxay yidhaahdeen maanta waxaannu aragnay waxyaalo yaab leh u yeedhidda laawi waxyaalahaas dabadood ayuu baxay oo wuxuu arkay canshuur qaade laawi la odhan jiray oo fadhiya meeshii canshuurta lagu qaado oo wuxuu ku yidhi isoo raac markaasuu wax walba ka tegey wuuna kacay oo raacay laawi wuxuu gurigiisa ugu sameeyey diyaafad weyn waxaana joogay qaar badan oo canshuurqaadayaal ah iyo qaar kale oo cunto ula fadhiya iyaga markaasaa farrisiintii iyo culimmadoodii intay xertiisii ka ganuunaceen waxay ku yidhaahdeen maxaad canshuurqaadayaasha iyo dembiilayaasha wax ula cuntaan oo ula cabtaan ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi kuwa ladan dhakhtar uma baahna laakiin kuwa buka ayaa u baahan anigu uma aan imaanin inaan kuwa xaqa ah u yeedho laakiin inaan dembiilayaashase towbadda ugu yeedho ayaan u imid wax soonka ku saabsan waxay ku yidhaahdeen xerta yooxanaa marar badan bay soomaan oo tukadaan kuwa farrisiintuna sidaas oo kale ayay yeelaan laakiin kuwaagu wax bay cunaan oo cabaan ciise wuxuu ku yidhi ma ku dirqi karaysaan saaxiibadii arooska inay soomaan kolkuu aroosku la joogo laakiin maalmaha ayaa imaan doona oo kolkii arooska laga qaadi doono kolkaasay maalmaha soomi doonaan weliba wuxuu kula hadlay masaal isagoo leh ninna karriin kama jeexo dhar cusub inuu dhar duug ah ku tolo haddii kale tan cusub ayuu jeexayaa oo karriintii laga soo gooyey dharkii cusbaa la heshiin mayso kan duugga ah ninna kamri cusub kuma shubo qarbado duug ah haddii kale kamrigii cusbaa ayaa qarbadadda kala dillaacinaya oo waa daadanaya qarbadadduna waa hallaabayaan laakiin kamri cusub waa in lagu shubo qarbado cuscusub ma jiro nin hadduu kamri duug ah cabay doonaya kan cusub waayo wuxuu leeyahay kan duugga ah ayaa wanaagsan